wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa yunisef iyo sanduuqa gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay ee c e r f ayaa magaalada baydhabo ka daafuray tababar ku saabsan dhisidda iyo tababarka ururada bulshooyinka isticmaala biyaha tababarkan oo socday muddo afar maalmood ah ayaa ujeedka tababarka ahaa in la hirgeliyo hanaanka iskaashi ee dowladda iyo ganacsatada si loo horumariyo maamulka adeegyada biyaha ee degmooyinka diinsoor qansax dheere xudur iyo baydhaba ugu horeyna waxaa faahfaahin ka bixiyey tababarkan iyo waxyaabihii oo ku saabsanaa agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jihilani cabdulaahi xaaji business people kaligood wax u fulin karaan sababtoo inay wada shaqeyntaas jirto aa la rabaa ay ka wada shaqeeyaan si loo gaarsiin lahaa adeega biyaha ee bulshada dhammaanteed workshopkan waxaa naga caawinaya ee hay-adda unisef waa umahad celinaynaa aada iyo aad ayna la shaqeysaa teeda kale idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad fikraddiina nala wadaagtaan ka doodaan saddexda maalin meesha aan wada joogno sidii oo tribol b-ga ku habboon aan qaadan karno koonfur galbeed ahaan inaad noo sheegtaan sababto ah qeybo kala duwan oo tribol b ah jiro adduunka qaatay sida wadamaha wadamada oo dariska nal ah kenya etoobiya badanaa ay ku shaqeeyaan soomaaliyana meelo badan oo ka jiraa tribol b-ga sida puntland iyo somaliland waa ka wada shaqeeyaa waanan faa-iidooyin badan uu leeyahay kolley waxaa noo joogo macalin arrimahaas khibrad u leh kaasoo oo nala wadaagi doono khibraddiisa idinkana wixiyo feedback inaad siisaan iyo remarks aan rajeyneynaa dhankan kalena wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya imaana cali cabdi ayaa kaga mahad celiyey cid walba oo ka qeyb qaadatay tababarkan iyo isagoo oona sheegay in uu wax badan ay ka tari doonto arrimaha biyaha ee koonfur galbeeda markan way fadaan muhiimadda ninkin wayba hortageeg way fadaan inuna ini dowladda iyo macnaha waybu ahaa shacabka ganacsada wala isla haado kora markan habka iskala haada lahayn jadwalkii la mara lahay systemkii la mara lahay kulli maalinkaas in sharaxe muhiimadda wayba ataa ini una walaagay una ninsuubi baree hor aan dareersin maalin kasta ahaan ini una tuugsan marka muhiimadda horta intuintaasu kuley maalinkaas insharahadoon hay-ado kale inta ku iibgaliyo way lahayoon ini systemkaas waybu ahaa nila fahamaan waxyaabaha dalika guulaysid waxay tahay oo bay deegaanadan koonfurka wasaaradda kumamnu unisef nikrati waxayna water tracking barnaamij water tracking madina fiiri faa'iido doris aragni dhibaatis aragni roojini ma in roojini may suubinay bablan station suubin hay-addii kow barnaamijkaas nila qaadatay oo way buuhan oo marmaa nirati ahayd unisef barnaamijkaas siisi la socotaan way ka guulaysaday waayo haddii geeka bilole haddii adbooyad adbooyadaada dhaamida oo manaha dhowr guusan qaabid hoobaad geek biyan shubta barheeraamni biyoan baahan siis diraadiye waybu haddii maalintii fanka joogta ma e dowladda manaha walaa ka tiirsantaaba dhaqaalaha oo waybu aha oo internationalka nasiyaw
wasaaradda tamarta ee koonfur galbeed ayaa dadaal iyo juhdi ku bixinaysa sidii loo hormari lahaa biyaha laga isticmaalo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya